xilliyada la isdiiwaan geliyo markasta waxa uu si guud u diiwaan geliyaa ardayda cusub laba jeer sanadkii sanad walba bisha toddobaad luuliyo bartamaheeda ilaa iyo dhammaadkeeda shan iyo tobanka bisha toddobaad ilaa kow iyo soddonka bisha toddobaad waxayna bilaabayaan bisha sideedaad ee agoosto labo bisha labiyo tobnaad ee diseembar horaanteeda ilaa iyo labaatankeeda oo lamida kowda bisha labiyo tobnaad ilaa labaatanka bisha labiyo tobnaad guruubkaasna waxa ay bilaabayaan waxbarashada bisha koowaad ee sanadka cusub horaanteeda marka fasaxa laga soo laabto fiiro gaar ah waxaa dhici karta inta lagu guda jiro sanad dugsiyeedka in fasalada qaar ay arday ka qalin jebiyaan deedna loo baahdo in arday cusub lagu soo biiriyo hadday taa dhacdana waxaa lagu soo biirinayaa ardaydii liiska codsiga ku jirtay ee fasal sugayaasha ahaa